I'm Nikki Strong, and this is VOA One, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo sabti ah labaiyo labaatanka bisha agost sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobadaan idinkuga hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan maanta ku soo qaadan doono dood ku saabsan guurka degdega ah ee dhallinyarada ka yar labaatanka sano waxaan u arkaa arrin fiican dhallinyaradu inay hore u guursato iyagoo waxa weeye u dhigraaricinaya ama fulinaya xadiiska nebiga sal allahu alay wasalam qofkii awooda inuu maaragtay guursado la horumariyo ama dib loo dhigo waxaan aad u taxdeersanaha in shakhsiga baniaadanka qofka dhallinyarada in guurka dib loo dhigo kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida oo uu inoo aqriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
maraykanka ayaa jimcihii ku dhawaaqay inuu joojiyey wada shaqayntii uu la lahaa milatariga dalka maali si looga jawaabo afgembigii madaxweynaha xilli kumanaan kun oo qof ay isugu soo baxeen caasimadda si ay ugu dabaaldegaan xukunka eriyasta madaxweynihii dalka maali afgembigii talaadadii xilka looga tuuray madaxweyne ibraahim bubakar kiita ayaa argagax geliyey saaxiibada caalamiga ah ee maali kuwaasi oo ka cabsi qaba inay sii xumayn karto xaaladda dalkan uu faransiisku gumaysan jiray iyo guud ahaanba gobolka saaxil ee galbeedka afrika aan si guud u idhaahdo ma jirto tababar dheeraad ah ama taageero militari oo aan siin doonno maali wax kasta waan joojinnay ilaa wakhtiga aan xaaladda si cad u qiimayn karno ayuu wariyaasha u sheegay ergeyga maraykanka ee gobolka saaxil j beter farm maraykanka ayaa si joogto ah tababar u siiya ciidamada dalka maali oo ay ku jiraan dhowr ka mida saraakiisha horseeda afgembiga sidoo kale waxa uu dhanka sirdoonka caawimaad ka siiya ciidamada barkhaan ee faransiiska kuwaasi oo halkaasi u jooga inay la dagaalamaan kooxaha xiriirka la leh alqaacida iyo daacish dhakhaatiirta ruushka ayaa jimcihii sheegay in ninka aadka u xanuunsanaya ee dhaleeceeya aqalka kremlinka ee dalkaasi looga arrimiyo alexey navalni loo duulin doono dalka jarmalka si uu u helo daryeel caafimaad kadib markii xulafada siyaasigan mucaaradka ah ay ku eedeeyeen mas-uuliyiinta ruushku inay isku dayayaan inay joojiyaan badbaadintiisa nolosha navalni ma ahan mid khatar ay ku jirto wuxuu ku jiray xaalad miirbeel ah maskaxdiisuna waxay ku jirtaa xaalad degan sidaasina waxaa sheegay shaqaalaha caafimaadka ee cisbitaal ku yaala magaalada omesk ee gobolka siberia kira yaramesh oo ah afhayeenka navalni ayaa sheegtay in ay filayso in maanta oo sabti ah loo duulin doono jarmalka navalni oo muddo dheer kasoo horjeeday madaxweyne valadimir putin islamarkaana u ololeeya la dagaalanka musuq maasuqa ayaa suuxay khamiistii xilli uu saarnaa diyaarad kadib markii uu cabay shaax ay xulafadiisu aaminsan yihiin in sun loogu daray dhakhaatiir jarmal ah ayaa u duulay dalka ruushka si ay u badbaadiyaan navalni oo ah afartan iyo afar jir kadib codsi uga yimid xaaskiisa iyo xulafadiisa kuwaasi oo sheegay inay ka baqayaan in mas-uuliyiintu ay isku dayaan inay qariyaan habka uu u bukooday navalni iyo weliba cisbitaalka lagu daweynayo oo aan haysan agab wanaagsan warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaan dib idinkugu celiyo nuur xasan nuur bukhaari
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo inoo aqriyay warkii caalamka haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa boosaaso ku soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada boosaaso barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa keebaa wanaagsan in dhallinyaradu ay ku guursadaan marka ay jiraan da'da shan iyo toban ilaa iyo shan iyo labaatan sano jir barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonaa qaar ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso oo kale ah usaamo maxamed cali cabdixamiid maxamed cabdi iyo shaakir xaaji cabdulaahi oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso waxaana marka hore su-aasha weydiiyey usaama maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada
yuusuf waa dhowahay marka hore waa salaamayaa idaacadda v o a iyo wariyaha yuusuf maxamuud haddaan ka jawaabo su-aashaas waxaan u arkaa arrin fiican dhallinyaradu inay hore u guursato iyagu waxa weeye u dhigraaricinaya ama fulinaya xadiiska nebiga sala allahu alay wasalam man istadaaca minkum minkum baa falyatasawaj oo ah qofkii awooda inuu maaragtay guursado oo hore u guursado maxaa yeelay xadiisku wuxuu sheegayaa nabiga laga wariy sal ly slam in qofku markuu guursado uu waxyaalo badan kaga badbaadayo sidai qofku inuu xaaraan ku dhaco ama sina sameeyo marka anugu si fiican aad iyo aad baan u arkaa inay guurka waxaweeye hore mataqan dhalinyaradu hore u guursato hadeerna waxaad moodaa geyga soomaaliya in dhallinyaradu aad ay u guursanayaan oo waxaweeye marka loo eego wakhtiyadii hore guurka dhalinyaradu aad u badan yahay waayahay guurka la hormariyo iyo kan dib loo dhigo keebaa u wanaagsan bay soran ka dhaha ee dhallinyarada usaama yuusuf aad baad u mahadsan tahay horta guurka badanaa baa la hormariyo baa anugu waxaweye taageersanahay oo maaragtay qofku uu waxweye horay inuu u guursado waa fiican laakiin haddana waxay ku xiran tahay duruufta maaragtay qofka guursanaya in ma ka bixi karaa oo ma awooda kharashkii walow waxaweeye waxaweye qofka looga baahan yahay mas-uuliyad weyn oo maaragtay inuu waxaweye biilkii bixiyo reerkii waxaweeye dhaqan karo mas-uuliyaddaas qofku hadduu ka bixi karo waxa fiican inuu maaragtay hore u guursado maxaa yeele qofku isagoo maaragtay waxaweeye yar buu waxaweeye kusoo siyaadinaya dadkii waxaweye dad badan buu dhalayaa maxay ahayd mas-uul buu noqonayaa waxaweeye marka aniga saas baa ila haboon waayahay inkastoo uu calafku iska jiro haddana doorka dhallinyarada ayaa eegi doonaa iyo dadaalkooda waxaan siinayaa cabdixamiid oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee magaalada boosaaso islamarkaana ah dhallinyarada xaasilayaasha ah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aasha la xiriirta sida u aragta adiga guurka xilligan dhallinyarada ma waxaa ku haboon dhallinyarada inay guursadaan marka ay jiraan shan iyo toban sano lix iyo toban sano ama ilaa ay ka gaarayaan shan iyo labaatan sano marka ay gaaraan dhallinyarada ayaa haboon inay guursadaan bismillaahi raxmaan raxiim horta waa ku dhowaahay barnaamijka aad baan uga faraxsanahay inaan ka qayb galo barnaamijkan aad ka wanaagsan runtii guurku waxaa weeye laba daraf oo kala duwan oo kala jinsiga inay wadaagaan oo markaas si ay litaskunu ilayha buu ilaahay qur-aanku sheegaya si ay iskugu xasilaan oo meeshaas uga dhacdo mawadatan waraxma naxariis iyo galgacal marka haddii gabadhu iyo wiilka haddii qaangaaraan waxaa muhiima inay guursadaan maxaa yeelay waladiina hum lifuruujihim xaafiduun waxaa mataqaanaayey jannada gelaya insha allahu dadka xifdiyey farjigooda marka haddii mataqaanaayey qofku waxyaalo kale uu ku dhici lahaa buu kaga badbaadayaa si mataqaanaayey waxaa loo ilaaliyo waxaa habboon in qofku iska guursado mar hadduu awoodayo oo mataqaanay man istidaaca hadduu soo galayo dadka awooda haddii kalena waxaa muhiima qofkaasu inuu soomo oo mataqaanay is ilaaliyo oo mataqaanay taxadaro insha allah marka waxaan dhiirigelinayaa dhammaan dhalinyarta inay guursadaan si mataqaana loo helo dad badan oo jiilasha dambe wadanka anfaca oo difaacada oo horumar gaarsiiya maxaa ku dooratay guurka la hormariyo runtii waxaan ku doortay oo aan isdhihi karaa qurata acyun macnaha inaad mataqaanay reerkii aad markii aad rixaaso la tahay waxaad dareemaysaa reerkaaga waa ku farxaysaa inaad caruur leedahay waxay ku noqonaysaa mataqaanay markii aad soo daashid oo kale xaafaddii waxa kaaga horeeya gabar iyo caruur aad dhashay marka saas darteed baan waxaan ku doortay inaan mataqaanay aan ka baxo kelinimada iyo iskaabilnimada
way tahay waxaan siinayaa isagana shaakir oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee magaalada boosaaso siba u dhoola cadeynaysaan shaakir weliba shaakirow guurka la hormariyo ama dib loo dhigo sida u aragta adiga bismillahi raxmaan raxiim waa mahad celinayaa v a iyo weriye yuusuf haddaan usii dhaadhaco in guurka la horumariyo ama dib loo dhigo waxaan aad u taageersanahay in shakhsiga baniaadanka qofka dhalinyarada in guurka dib loo dhigo maadaama guurka degdega ama dhalinyaradu degdega isu guursataa waxaa imaanaya markii furinkii oo bata geedka orod lagu fulaana degdeg baa laga soo degaa marka waxaan jeclaystay qofku markuu waxbarto noloshiisa ku filnaado nolosha faamilka ku filnaado oo la arko inuu yahay qof gooni isu istaagi karo oo isku filan ta faamilka iyo tan naftiisaba kabacdi inuu guursado laakiin qofkii waxbarashadii ku jira ama qofkii oo algankii muxuu ahaa nololeed garab lagu hayo oo faamilkii oo aabbo iyo hooyo iyo xaafadda iyo garab istaaga inuu guursado reerkii wuxuu kusoo kordhinaya culays waxay ii sheegtay inayna habbooneyn dhallinyaradu in xilligan ay guursadaan iyagoo jaamacadooda waxbarashadooda ku jira noo sheegi kadhaa caqabadaha aada uga cabsi qabto ama dhallinyarada kale ay uga cabsi qabaan in xilligay dhallinyarada yihiin ay guursadaan iyo caqabadaha ka hor imaan kara inagoon ognahay guurku inuu yahay naxariis ilaahay qur-aankiisana ku sheegay saasay tahay waxaa habboon waxyaalaha caqabadaha wax ka mid a tusaale ahaan waxaa loo financial craise baa jira waddankii waxaa aada looga cabanaya dhallinyaradii shaqa la-aan iyadoo shaqala-aantaas jidho haddii guur la keeno guurku isaguna muxuu ahaaye waa door muhiima oo u ka qaadanaya noloshaadii waxaa lagaa rabaa inaad noqoto mas-uul xaafad iyo caruur iyo muxuu aha xaas baa yeelanaysaa inaad dabartaa la rabaa inaad mas-uuliyadda qaataa lagaa rabaa faamilkaagii in la qaadaa tood inaa qaadaa lagaa rabaa sidaa awgeed caqabado fara badan baa ku imanaya nafsiyan qofkuna nafsi ahaan waa u xanuunsanaya markii dhowr caqabadood ay ku kulmaan noloshiisa uu maareyn waayo marka si qofku noloshiisa u maareeyo noloshiisa sacaadala farxad ugu noolaado waxaa habboon markuu ijtimaal nafsi gaaro iyo ijtimaalu daati markuu qofku gaaro inuu kabacdi muxuu ahay guurka u galo hawshiisa
husaama maqlisa shaakir waxa uu yidhi dhallinyarada caqabado kala duwan ayaa ka hor imaanaya adiga waxaa ka mid tahay dhallinyarada adigoo dhallinyara ayaa guursatay waxbarashadaadii waxaa ku jira maxaa caqabada markaa ka horyimi mar labaad waa ku mahadcelinaya yuusuf walaalka shaakir wuxuu yidhi caqabado waa jiraan marka caqabad way jidhaa waa run laakiin caqabad kasta oo jirta waxaa looga gudbaa dadaal ilaahay wuxuu ku yidhi dadaal aan kula qabtee waxaa weeye marka adiga haddii aad caqabad kasta oo jidha inaad jidhid aad isku daydid waa ka gudbi kadhaa laakiin maalin kasta haddii caqabaddu adiga ay kaa maaratay kaa itaal roonaato meeshaadii baa taagnaanaysaa marka fikirkaas walaalkay shaakir anugu lama qabo waxaan ku dhiirigelin lahaa isaga iyo dad inta isku fikirkaba caqabad kasta oo jidha caqabado way jiraan waa run laakiin waa in waxa weye laysku dayaa ku yimi anu marka hadda guursanayoo kale way jiraan caqabada mataqaanaa iga horyimi laakiin waxaan uga gudbay dadaal iyo anigoo la kaashaday cidda aan markaas aan maxay ahayd u arkaayey inay wax igala qaban kadho marka qofku keligiis alloon maaha oo meel ma taagna oo waxa weeye gaar uma taagna dabcan wuxuu leeyahay dad badan oo ku farxaaya xataa guurkiisa marka caqabad kasta oo jirta adigana tawakul samay oo maarata ilaahayna la tala saarso ciddi kale oo aa is leedahay caqabada waa kula jebin kadhaana caqabada ha isu dhiibin marka waxaan kula talin lahaa dhallinyarada inay caqabad kasta oo jidha maadaama arrintii arrin fiican oo diiniyan iyo waxa weeye u fiican bulsho ahaan maadaaba ummadda nebi maxamed sal ly slam uu yidhi ummadayda waxa weeye waxaa lay waxyood inay tahay ummadda ugu badan doonta aakhiro guurkana badiya marka in la qaato amaamiirta iyo diinta maarata islaamka wixii ayna farayso aanan laysu dhiibin maxay ahayday caqabad caqabadaha imaan kara marka intaas baan kusoo koobi lahaa yuusufow aad baa umahadsantahay cabdixamiid saameyn inteeleg ayay dhallinyaradu u keeni kadhaa ama ay ku leedahay guurka la dedejiyo ee dhanka waxbarashada iyagoo ku jira adigase xilligaad guursanaysay nin dhallinyaro ahayd waxbarashada ku jira saameyn ma ku yeelata waxbarashadaada guurka runtii saameyn wanaagsan bay ku yeelatay laakiin saameyn mataqaana dhanka negatifeka kuma yeelan maxaa yeelay dee wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaa qof walba risqigiisa waxaa qoray ilaahay baa qoray marka intaas laga warwaro maba ahan oo waxbarashadana adigoo wadanaya baa haddana dadaali kartaa ilaahayna kula garabgeli karaa maxaa yeelay guurku sidiisaba isagaa barakadiisa iyo khayrkiisa wata marka wax dhib ah kuma arkin waa jirtaa caqabado iska mataqaanay adiga kusoo waajihi kara si mataqaanay dhaqaalo yari oo wadankiibaa dee aan kala simannahay dhalinyartiina waa lagaga siman yahay waa jiri kartaa mataqaanay marmarka qaarkood caqabado inay iska yimaadaan marka in adiga ilaahay la kaashato adiguna mataqaanay nin u noqoto mataqaanay ah ka gudubta ayaa muhiim ah marka wax caqabad ah dhankaas kuma arkin saameyn inteleg ayay waalidkaa ku yeesheen guurka aada guursatay oo iyo caqabadaha markaasi waalidka makala tashatay inaad rabto gabar aada calamatay oo xiriiran idinka soo dhexeeyay muddo dheer aad rabto inaad guursatid adig waxbarashadaada ku jira mase kaala hadlay inaa waxbarashadaadi markaa dhamaysatid kadib aad rabtid inaad guursatid iyaguna ay kula garab galaan yuusuf o aad baad mahadsan tahay haddaan su-aasha isku dayo saameynta ay ku yeelatay waalidkay ama mataqaana dadka ehelkay ahaa waxay ahayd saameyn aad iyo aad u fiican sababta waxa weeye soomaalidu waa taqaano markii qofku guurso waxay yirahdaan guri baa soo kordhay waxayna fishaan in awlaad iyo maaragtay awoowo loo noqonayo ama ayayo loo noqonayo ay yimaadaan marka intii aan anugu ardaynimada ku jirana waa igula talinayeen oo maadaaba haddii wakhtiyadan dambe ay maaragtay dhimashadu xitaa iska soo badanayso qofku waxaa la yidhahdaa waarimaysa wara kaa haro oo dadku waa kugula talinaya inaa hore u guursato oo maxay ahayday de qofkaas waxa la yh qofku markuu dhinto hebel waxaa la yidhahdaa waa waa waa hadduusan dad ka tegin waxay yidhahdaan waxa weeye hebel waa dhintay laakiin haddii dadkiisu joogo waxay yidhahdaan ma dhimana waa dhuntay marka saameyn aad iyo aad u fiican bay ku yeelatay way ku farxeen marka laga yimaado dhiirigelinta ee hore xataa ay siin jireen aad bay ii saboorti gareeyeen marka waxaan oran karnaa saameyn aad iyo aad bositiva oo farxad iyo garab istaag ku jira bay ku yeelatay asalaamu calaykum shaakir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adiga ma waxaa jira walaac iyo cabsi aad ka qabtid inaad guursatid oo aad la mid noqotid dhallinyarada kale ee halka nala fadhiya iyo kuwa kale ee na dhegeysanaya mise weli waxaa is leedahay shaqala-aanta waddanka jidda iyo waxyaa qorshayaal kale oo kuu degsan inaad sidaasi uga gaabsanayso anigu waxaan leeyahay dadku markay isjecel yihiin ama mxuu ahaye ay xiriir leeyihiin muhiimadda waxa wey almufuuna bicaadamida caahdu dadkii soo ballamay oo xiriirka soo yeeshay muxuu ahaa soo socday wakhtigii ay noloshooda kaafiyaan ha isguursadaan in guurra dadajiyo dhibaatada leedahay waa arki karnaayo muxuu ahaay furninka badanaya ka shakhsi ahaana anugu shakhsi ka cabanaya muxuu ahaay ama cabsi ka qaba may guurka laakiin dhallinyarada dhigayga ah oo joogta muxuu ahaay daafaha dalka ba waxaan kula talinaya guurka la dajiya caqabado fara badan buu leeyahay filosofi ahaanna qofku maskixiyan buu xanuunsanaya markii wadankii iyadoo shaqala-aan ka jidho uu guuriyo waxyaal kale howlo kala soo galo caqabadaha aan ku leeyahay waxa weeye markuu qofku isagoo shaqala'aana ama qofku isagoo muxuu ahaay xaaladii gaarin inuu aamino in guurka la dajiyo oo xadiiskii nabiga ahaa man istadaaca ilayhi sabiila isagoon aad muxuu aha u ablaygareenoo tusaale ahaan manista marka le waxa weeye qofku markuu naftiisa shakhsiga ah iyo tan faamilkiisa ama tan uu aamino ama qiri karo inuu muxuu ahay wax dabiri karo guursado laakiin manista daaca in qofku muxuu ahay si fahan la-aana intuu muxuu ahay dhag ku maqlo inuu guurka dadujiyaa waxay leedahay caqabadaha tusaale ahaan qofkii inuu kaafin waayo reerkii inuu muxuu ahay xaaladihii nololeed ee gabadhii uu muxuu ahay gurigeedii aabeed ka soo kaxeey guriga hooyad kasoo kaxeey xaafadii keenay inuu qofkii dabiri waayo nolosheedii inuu dabiri waayo muxuu ahay caruurtii inuu dabiri waayo xataa tii faamilkiisa baa keenaysa markaa si taa muxuu ahay looga feejignaado waxa weeye qofku markuu ictimaal daati gaaro inuu nolosha hawshaas galo cabdixamiid arrimaha uu kasoo sheekeeyey saaxiibkeen shaakir maxaad ku daraysaa maxaase ka leedahay runtii caqabado waa jiri karaan oo mataqaanay caqabado mataqaanay hadba wixii ku xirantaha qofku siduu uga mataqaanay uga gudbi karo laakiin marka horeba mataqaanay qofka guursanaya horta iraada waa inay isaga ka timaadaa marka labaadna waa inuu qof xamili kara dhibaatooyinka iyo caqabadaha mataqaanay marmarka qaarkood lasoo waajahaya noloshiisa waa inuu noqdaa mid ka gudbi kara oo tala saarsan kara dadaalna muujin kara marka anigu uma arko wax badan oo caqabada ah laakiin waxay ku xiran tahay hadba qofka mas-uuliyadda intuu issaari karo oo uu kasoo bixi karo mar haddii uu qofku mas-uuliyad kasoo bixi karin oo mataqaanay noloshiisa caqabadahaas uusan la mataqaanay la falgeli karin waxaa habboon inuu ka joogsado oo mataqaanay uusan ku degdegin laakiin mar walba caqabado nolosha wa iska leedahay iyadaa mataqaanay u samaysan inuu qofkaasu uu ku dhiirado inuu ka gudbo ilaahayna la kaashado ayaa habboon oo kula talinaya marka dhallinyartao dhan waxaan kula talinayaa in guursadaan si loo helo ubad fara badan oo wadankan asad u noqda oo hanti u noqda maxaa yeelay human resourcigu waa wax muhiima waxaa laga yaabaa wixaynu horumarkiin samayn weynay in iyagu sameeyaan oo mataqaana ay ka qayb qaataan tan kale farxaddii iyo wanaaggii iyo rayrayntii markii aa xaasilo tahay waxaad dareemaysaa farxad gaara maxaa yeelay xaafaddiibaa mar walba subaxiibaa waa lagu soo labisayaa quraac diyaarsan baa lagu keenayaa dharkii oo feeraysan baa lagu keenayaa markii aa ka baxdidna saas waa lagu macsalaamaynaya markaad timaadidna farxada horlebaaba kaa horayso waa boqortooyo gaara adigu aad leedahay oo maamusho qorshahaaga shaakir ma ku jiraa xilligan iyo xili xilli dhowe xilli fogba inaad ka mid noqotid dhallinyarada xaasilayaasha ah oo aad guursatid qorshahaaga ma kugu jidhaa maxaa kuu qorshaysan adiga shaakir ahaan xilli maa jecesha inaad guursatid marka
waa dhow insha allahu muxuu ahaaye madheera waxaan rajayn doonaa inaan maaa bahda iskaabulada aan kasoo digi rogto u digi rogto bahda xaasliyaasha oo weli yuusuf ka mid yahay anoo muxuu ahay rajeynaya in muxuu ahay caqabadaha faraha badan aan soo sheegnay aan falanqeyna hadda inaysan igu dhicin waxaan rajeynaya inaan kamid noqdo bahda muxuu ahay xaasliyaasha waqtigii ahaataba insha allah idin casumi doonaa
gabagabada barnaamijka ayaa soo gaarnay gabagabada barnaamijkaa soo gaarnay cabdixamiid dhalinyarada ku dhegeysanaysa maxaa leedahay fariintaada u dambaysa runtii waxaan kula talinayaa inay guursadaan haddii awoodaan oo mataqaanaay ka bixi karaan guurka maxaa yeelay guurku aad buu muhiim yahay nebiguna waa ina faray qur-aankuna waa sheegayaa oo mataqaanaa way ku taalaa maxaa yeelay wuxuu xifdiyaa farjiga muxuu ahay tooy sidoo kale waa lagu damaaniina lagu dareemaa oo xasilooni baa lagu dareemaa waxaa lagu dareemaa sidoo kale almaalu walbanuun sinat alxayaat dunya weeye guurka waxaa ka dhalanaya caruur baa ka dhalanaya waana wixii adduunkan qurxinayay marka in mataqaana quruxdaas aadaad yeelato waa muhiim oo aad dadaashid sidoo kale markii aad dhimatid awlaada kaa harta waxaa laga yaabaa inay kuu soo duceeyaan waxayna ka mid ahayd qofka haddii uu dhinto aw waladun saalixun yadcuu lahu bay ahayd oo cunug mataqaana ciyaal u ducaynaya hadduu haysto qofkaasu dee waxaa laga yaabaa inuu jannada iyo mataqaanay uu naarta kaga badbaado sideedaba noloshuna waxay ku qurux badan tahay inaad mataqaanay lamaano leedahay isku faraxsantihiin marka farxaddaas hama ogaanina kusoo dhowaada oo mataqaanay nala qaybsada insha allah waa nala arki doontaane shaakir gabagabada fariintaadoo kooban oo aad dhalinyarada leedahay hadalkii waxaan kusoo koobayaa fariinta kooban waxaan leeyahay risaalada ugu dambeysa dhalinyaroy guurka oo lagu degdegaa faa'iido badan uma haya dhalinyarada guur laga soo fiirsaday oo muxuu ahaaye qofku usoo diyaar garoobay oo muxuu ahay ka go-an tahay uu qofku ku kalsoon yahay inuu wax badan dabiri karo tiisa keliya maa inuu wax badan dabiri karo guurka waxaa loo soo jahaysto guurka muxuu ahaaye degdega oo waddanka shaqalaanta ka jidho muxuu ahaaye caqabadaha fara badan jiraanna waxaa lagala dhaxlayaa furiin badan iyo muxuu ahaaye caqabado nafsiya marka hala taxadiro dhalinyaroy guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaa toddobaadkan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo idinkaga imaanaya magaalada boosaaso waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doonna waxaa idinkaga tegaynaa nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada nala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bashiir ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo kooxda sevilla ama ishbiliya ee dalka sbain ayaa xalay ku guulaysatay koobka kubadda cagta ee yuruba liig oo ah tartanka labaad ee dhinaca kubadda cagta ee ugu xiisaha badan qaaradda yurub sevilla saddex gool iyo labo ayay kaga badisay ciyaartii faynaalka ee tartankan kooxda kubadda cagta ee inter milan ee dalka talyaaniga inter ayaa la hormartay goolka waxaana rigoore ugu dheliyay daqiiqadii shanaad ciyaaryahan romelo lukaku laakiin laba gool ayay kaga jawaabtay ishbiliya waxaana daqiiqadii laba iyo tobnaad goolkii barbaraha u keenay ciyaaryahan luke de john goolka labaadna isaga ayaa dhaliyey daqiiqadii saddex iyo soddonaad hase yeeshee inter ayaa ka daba tagtay oo ciyaartii ka dhigtay laba gool iyo laba gool ka hor inta aanan la gaarin wakhtiga nasashada daqiiqadii lix iyo soddonaad ee ciyaarta waxaana qaybtii hore lagu kala nastay laba gool iyo laba gool oo ay ciyaartu maraysay wuxuu ahaa gool uu iska dhaliyey weeraryahanka kooxda inter milan lukaku kadib markii uu kubad si cajiib ah uu u laaday ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara sevilla ee diego carlos uu ku leexiyey shabaqiisa ciyaaryahan lukaku guuldarradaasi waxay inter kaga dhigan tahay in aysan wax koob ah ku guulaysan muddo toban sano ah laakiin sevilla ayaa waxay kaga dhigan tahay in lix jeer ay ku guulaysatay koobka yurub league oo horeyna loo dhihi jiray ueva cup sevilla lix jeer ayay faynaalka timid marnana ma khasaarin sidaas daraaddeedna waxay ku noqotay kooxda ugu hanashada badan tartanka yurub league tababaraha kooxda sbiliya lubateho ayay u ahayd koobkiisii ugu horreeyey ee uu ku guulaysto horey wuxuu u soo leyliyey xulka spain iyo kooxda reaal madrid guuldarrada qabsatay inter milan ayaa hadda waxa ay wararka ka soo baxay talyaaniga ay sheegayaan in ay keeni karto in uu booskiisa waayo macalinka kooxda inter milan tababare antonio conte conte iyo maamulka sare ee kooxda ayaa waayahanba isku xumaa waxaana la hadalhayaa in inter ay ku bedeli doonto tababarihii hore ee kooxda yuventus massimiliano allegri habeen dambena waxaa loo ballansan yahay koobka xiisaha leh ee uefa champions league ciyaartiisii kama dambaysta waxaana fooda isku dari doona kooxaha baris saint german iyo bayer munich bayer munich hore ayay shan jeer ugu guulaysatay waxaana hadda haddii ay ka badiso b s g ay noqon doontaa markeedii lixaad baris saint german oo muddo konton sano ah dhisan ayaanan koobkan weligeed qaadin waxaana haddii ay qaado ay u noqon doontaa markeedii koowaad natiijada ka soo baxda ciyaartaasi dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna xiga hadduu rabbi raali ka noqdo xubintii ciyaarahana waa nagainta
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinayey haatana dhegaystayaal dhinacii kaalmaha heesaha aynu jalleecno waxaan idinku soo maqan heesta baydhabo iyo fanaanka cumar dhuule cali codkaasi allah u naxariistee cumar dhuulle cali waxa uu gebagaba u ahaa idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista maxamed cabdi sandheere dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo Yeah.